warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal qodobada warka subaxnimo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah afhayeenkii hore ee wakiilada golaha hoose ee ismaamulka wajeer oo geeriyooday madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruut oo hakiiyey soobaxyadii siyaasadeed uu dalka ka waday wararka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan beesha caalamka oo soo saartay baaq cusub kana hadashay doorashadii jubbaland iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waa subax sabtiya taariikhduna ay tahay soddon iyo kowda beesha luuliyo sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan afhayeenkii hore ee wakiilada golaha hoose ismaamulka wajeer bishaar cumar xuseen ayaa lagu soo waramayaa inuu geeriyooday waxaa geeridiisa ka tacsiyeeyey barasaabka dowlad deegaankaasi axmed cali mukhtaar iyo xildhibaanka deegaanka ceeldhaas aadan keynaan wehliye waxay dhammaantoon tacsi u direen qoyskii uu ka baxay sidoo kale shacabka ismaamulka wajeer waxay ku sifeeyeen inuu ahaa shakhsi ka gooneed u adeegidda shacabka wajeer islamarkaana la tabi doono waxa uu soo noqday afhayeenkii ugu horreeyey ee golaha hoose ee dowlad deegaanka wajeer intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labada kun iyo toddobiyo tobankii sidoo kale waxa uu ahaay madaxii shaqaalaha xafiiska guddoomiyihii hore ee ismaamulka wajeer maxamed cabdi maxamuud ilaa ay haddana ma cadda xanuunka uu u geeriyooday madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa dib u dhigay howlihiisii siyaasadeed ama ololihii siyaasadeed uu dalka ka waday qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga twitterka ayuu ku sheegay inuu hakiyey dhammaan isoobaxyadii siyaasadeed uu dalka ka waday islamarkaana kuwii qorshaysnaana dib loo dhigay waxa uu sheegay sababtuu arrinkan u dib ugu dhigay xaaladaha covid nneteen ee dalka oo kordhay tallaabada william ruuto ayaa ku soo aadeysa kadib markii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutahi kagwe uu dhammaan mamnuucay isumaantika dadweynaha ilaa soddon cisho wuxuu intaa ku daray in isoobaxyada siyaasadeed ay sababeen in kiisaska cudurka cudurka ee ismaamulada qaar ay kordheen gaar ahaan ismaamulada kiambu kajiado lamu nairobi muranga iyo tanariva sidoo kale goobaha cibaadada ayaa sii furnaanaya iyadoo lagu booriyey dhinacyada ay qusayso inay hubiyaan uu hogaansanaanta tilmaamaha wasaaradda caafimaadka ee dalka weli wararka kenyaan dhegeystayaal ku guda jirnaa adeega booliiska qaran ayaa loo xilsaaray inuu hubiyey in dhammaan mamnuuc dhammaan amaradii uu soo saaray wasiirka caafimaadka ee dalka in loo hoggaansamo abaanduulaha booliiska ee dalka hillary mutambaai ayaa ciidamada booliiska amar ku siiyey inay si adag u dhaqangeliyaan bandooga habeenkii dalka saaran waxa uuna sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono cid walba oo jebisa shuruucda dalka lagu xakameynaya ee fayraska corona tani ayaa timid kadib markii dowladda ay walaac ka muujisay korarka cudurka covid nneteen iyadoo sheegtay in dowlad deegaanada qaar ee caabuqa uu aada ugu faafay islamarkaana kiisaska laga soo tebinayay maalinlaha ay kordheen
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatan haddii aan eega wararka soomaaliya saaxiibada beesha caalamku waxay soo dhoweeyeen horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii toddobaiyo labaatankii bishii shanaad ee sanadkan oo ay wada saxiixeen ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalk soomaaliya waxayna ugu baaqeen dowladda xukuumadda federaalk soomaaliya inay si dhab ah arrimahan ay u fuliyaan waxaa beesha caalamka ay bogaadisay in jubbaland ay noqotay halkii ugu horreeyey ee si toosa looga bilaabo doorashada aqalka sare beesha caalamka ayaa warka ayaa waxaa intaa ku dartay inay ugu baaqaysa in dhammaan maamulada ay u hoggaansamaan heshiiskii la gaaray islamarkaana mudnaanta la siiyo sidii loo hirgelin lahay arrimahaasi weli wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa sharax daahir geelle ayaa war ka soo saaray qaraxii shalay galab lala beegsaday kooxda g kooxda g c c i ee magaalada kismaayo xilli uu kusii je- ay kusii jeedeen goronay ka socotay ciyaar ka mideed horyaalka jubbaland mudana daahir maxamuud geelle ayaa ta- tacsi tiiraanyan lagu diray qoysaska qaraabadii dhammaan shacabka jubbaland gaar ahaan bahda ciyaaraha ay ka geeriyoodeen dhallinyarada ciyaartooyda aheyd oo shahiiday waa sida uu hadalka u dhigay qoraal uu s- bartiisa rasmiga ee facebooka ku soo qoray ayaa sida tan qornay waxaan cambaaraynayaa qaraxa argagaxale ee magaalada kismaayo gelinkii dambe ee shalay loola beegsaday ciyaartooyda kooxda g c c i allah u naxariista dhallinyaradii shahaadadii ama qaraxaasi ku dhimatay ku dhaawacan alla waxaan uga baryahay inuu caafimaad deg degaa siiyo sidoo kale waxaan u tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan maamulkii shacabka jubbaland bahweynta isboortiga soomaaliyeed iyo qoysaska sida gaarka ay uga baxeen dhacdadii gelinkii dambe ee shalay ayaa muujinaysa heerka cadaawada iyo naceebka aan aan kala sooca lahayn ee kooxaha argixisada ay u qabaan ummadda soomaaliyeed waa inayn islamarkaana bulshada is- ay u mudoobaan la dagaalanka kooxda al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay musharax daahir geyle oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya haatan haddii aan ego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo caalamka israa'iil ayaa ku eedeysay dowladda iiraan inay ka dambeysay weerar lagu qaaday markab shidaal oo ay ku dhinteen laba shaqaale oo kuwaas oo ka soo jeeda dalka ingiriiska iyo romania donidon ay- ay maamushay shirkadani fadhigeedu yahay magaalada london ee zodiac maritim ayaa ka baxday xeebaha cumaan markuu shilka dhacay khamiisi shirkadan uu leeyahay milkiilaha maraakiibta israa'iil ee lagu magacaabo yalofa ayaa sheegtay inay wada baaritaan la xiriira sidii lagu ogaan lahaa wixii dhacay balse wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil yeer labid ayaa jimcihii shalay ku eedeysay iiraan argagixisnimo iiraan keliya ma ahan dhibaato israa'iil ayuu yidhi mr labid oo bayaan uu soo saaray isagoo raaciyey dunidu waa inaysan aamusin si kastaba ahaatee faahfaahinta weerarka ayaan si quman loo cadeen iiraan ayaana weli ka hadlin eedeymaha loo soo jeediyey dhacdadan ayaa u muuqata mid si weyn kor u sii qaadaysa xiisadda ka taagan gobolka waxaana wararka qaar ay sheegayaan in diyaarad noocan duuliyaha lahayn ee ku dhug lahayd weerarka afhayeen u hadlay dowladda u k ayaa sheegay in sidoo kale isku dayayaan in si deg deg ah ay u xaqiijiyaan siday wax u dhaceen waxaan murugada la dareemaynaa ehelada muwaadiniinta britishka ahaa ee ku dhintay kadib shil ka dhacay xeebaha cumaan ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda ingiriiska waxaa kaloo lagu yidhi qoraalka maraakiibta waa inay u ogolaadaan in si xor ay u socdaalaan oo waafaqsan sharciga caalamiga qoraal ay baraha bulshada ku faafisay jimcihii zodiac maritim ayay ku shaacisay dhimashada laba qof shilka waxaana ku tilmaamay dhacdadaasi murugo aada u weyn inta la ogyahana ma jiraan wax dhaawac oo ka dhashay weerarka lagu qaaday doonida shirkadda maraakiibta ayaa sheegtay in markabku hadda ku jira gacanta shaqaalaheeda uuna kusii jeedo meel ammaan oo ay la socdaan ciidamada badda ee maraykanka mas-uuliyiinta howlaha ganacsiga ee badaha ee u k magacoodana loo soo gaabiyo u k m t o ayaa sheegtay inay baarayaan dhacdadan oo ka dhacday meel u dhow jasiiradda cumaan ee masira waxayna xaqiijiyeen in ciidamada isbahaysiga ay caawinayaan markabka waxaana arrima- waaxda arrimaha dibadda niraahda ee dalka maraykanka ayaa ayagana sheegay inay aada ugu walacsan tahay weerarkaasi inay si dhow la socdaan xaaladda markabkan ayaa kasoo ambabaxay magaalada dhaarusalaam ee dalka tanzania waxaana waxaana uu ku safriyey waqooyiga badweynta india isagoo kusii jeeday dalka isutaga imaaraadka carabta sida laga soo xigtay zodiac maritim wax shixnad ah ma same- ma saameyn aanan raadi ma saarnayn markuu shilka dhacay dhowr dhacdo hore oo oo dad waxyeelaysay maraakiibta ay leeyihiin israa'iil iyo iiraan ayaa ka dhacay aaggaasi maraakiibta ayaa waxyeelo ka soo gaartay dhacdooyinka balse khasaare aada u yar ayaa jira keliya haatan haddii aan eega wararkii ugu dambeeyey dhankaasi ciyaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa weli furan kooxaha horyaalada kala duwan ee yurub ayagana saxiixiyay sameynayaan waxaana ugu dambeeyey oo kooxaha weyn oo saxiixa sameeyey kooxda the gunners arsenal oo shalay la saxiixatay ciyaaryaani in muddo ah aan raadinaysay xilli ciyaareedkan ka hor xilli ciyaareedku inus- intuusan bilaabin way ciyaaryahankii kooxda brighton hof albion waa ben white islamarkaana xilli ciyaareedkii horaha ciyaaryahankii ugu wanaagsanaya kooxdaasi waxay kooxda arsenal ciyaaryahankan kula soo wareegtay dhaqaaladan konton milyan oo baaw islamarkaana suuqana ciyaartooy kale ay ka raadinaysa waxaana haatan lala xiriirinayaa ciyaaryahanada kale ah james madison iyo sidoo kale odigad midkood ayay doonayaan sidoo kale waxaa lala ciriirinayaa ciyaaryahanka kooxda lyon oo boosaska kala duwan ka ciyaara oo lagu magacaabo bruno gilmeres sidoo kale daafaca da-da yar ee manchester united beenayan ayaa heshiis amaha ugu biiray kooxda hal ka hor xilli cireedka cusub kadib markii uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu kusii joogaya kooxda old trafford ka dhisan ee manchester united weeryaanka inta milan lotino martinez ayaa wax dani aan ka lahayn kubiirista arsenal sidaasi waxaa qortay jaalada kasoo baxda dalka talyaaniga ee sport madiast real madrid ayaa ka fikeraysa inuu u dhaqaaqdo daaficii hore ee kooxda napoli nicola maxevig oo hadda xor ah sida uu qoray defensa centro manchester united ayaa diyaar u ah in qiimaha saxda ay ku iibiso xidiga booska aan joogtada ka haysanin kooxdaasi islamarkaana u dhashay xulka faransiiska antonio martial sidoo kale waxay dooneysaa inay iska iibiso eryaankeeda daniel james mancity ayaa miiska saartay boqol milyan oo dollar oo ay ku dooneyso ceryaanka qadka dhexe kooxda astonvilla jack grelish sida laga soo xigtay the telegraph katzuma ayaa u furan fikirka inuu ka gudbo london oo uu ku biiro kooxda westham waxaana qortay sky sports yuventus ayaa galaysa wareegii saddexaad ee wadahadalada saul ee ku saabsan xidiga manuel cotoli haddaba kulamada kulamo ayaa jiro maanta dhanka ciyaaraha kubadda cagta waxaana ka mid a kulamadaasi dhegeystayaal ciyaaraha olombikada dhanka isboortiga ama kubadda cagta kuwaasoo qorshuu yahay in birita la ciyaaro raalli noqda maanta ayay wada ciyaari doonaan waxaana kulanka ugu horey maanta shanta barqanimo ama koo iyo tobanka barqanimo wada ciyaari doona wadamada sbain xeertooyda ay da-dooda ka yartahay saddex iyo labaatan sano iyo sidoo kale ivory coast jaban iyo new zealand lix sac ay wada ciyaari doonaan brazil iyo egyptna waa toddoba sac ee duhurnimo sidoo kale south korea iyo mexicona waa sideedda duhurnimo ee ayagana wada ciyaari doonaan kulamada saaxiibta kalena dhegeystayaal way jiraan oo maanta la wada ciyaari doono oo kooxaha iskugu diyaarinaya horyaalada yurub ay wada ciyaari doonaan waxaana ka mid ah kulanka ay wada ciyaari doonaan katave real falacano wolfs iyo stogno ay balansan yihiin frankfurt iyo sanetian sidoo kale ajax iyo lisbig waxaa kaloo balansan fulham iyo chelton sidoo kale kbr iyo lester swansea southampton napoli iyo bayan munich ayagana way wada ciyaari doonaan waa kulamo saaxiibtinimo oo laisugu diyaarinayo horyaalada yurub ka hor intaysan furmin toddobaadyada nagu soo aadan